faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta adaado dalad weyne
maxamed daacad maxamed raadiyo cadaado dhuusmaraad
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado baled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
sheekh cabdulla cusmaan raadiyo cadaado baladweynaha
yaxya cabdirisaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakran raadiyo cadaado jawaar
subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada warka subaxnimo ee raadiyaha cadaada qodobada saaka kuwada ugu dooroon shirka ogolayaasha sharci dejinta oo ka furmay magaalada garowe kulanka golaha shacabka oo maanta baaqday iyo kulamo kale oo socda duqa magaalada muqdisho weerar afka ku qaada xildhibaanada dowladda ciise dagaal oo ka taagan deegaanka duqraq ee gobolka sool maamulka degmada jariiban ee gobolka mudug ayaa kulamo la qaatay hay-adaha samafalka ee halkaasi ka howlgala qodobada caalamka saako warka subaxaad ku maqli doontiina madaxweyne donald trump oo lumiyo xubintii ugu muhiimsanay golaha wasiirada iyo hindiya oo qorsheynaysa inay duulaan ku qaadda bakistaan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegayso niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegayso niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
waa subaxnimo isniina taariikhdan ay ku beegan tahay siddeedda bisha afaraad sanadka laba kun toban iyo sagaalka ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada ee maqasheen warka saaka nigomaad ayaa la diyaar cabdirashiid cali maxamed ayaa soo saaray ana ku bilowna shirka golayaasha sharci dejinta ayaa ka furma magaalada garowe maantoo isniina ayaa lagu wadaa in magaalada garowe xarunta gobolka nugaal ahna caasimadda maamulka puntland oo ka furma shirkii shanaad ee golayaasha sharci dejinta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada shalay waxaa magaalada garowe gaaray guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka mahda cabdalla cawad iyo guddoomiyaha baarlamaanka maamulka jubbaland koonfur galbeed hiirshabelle waxaana wararka ka soo baxaya ay sheegayaan in guddoomiyaha baarlamaanka maamulka galmudug laga reebay shirkaasi shirka golayaasha sharci dejinta ayaa waxa ay ka socon doonaan muddo saddex cisho ah inkastoo aanan la soo bandhigin anjadaha shirkaasi looga hadlayo waxaana la filaya inay kaga hadlaan wada shaqaynta golayaasha sharci dejinta iyo sidii loo xoojin lahaa shirka golayaasha sharci dejinta ayaa horey uga dhacay magaalooyinka muqdisho waxaana shirkaasi sanadkiiba mar la qabto la filayaa inay ka dhaco ama ka qabsoomo xarumaha maamul goboleedyada oo dhan duqa magaalada muqdisho ahna guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa weerar afka ku qaaday xildhibaanada guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar injineer yariisow ayaa sheegay inay xilli waxay dhacay golaha shacabka aysan dhici lahayn haddii xildhibaanada maalintii jimcaha ahayd ay ka qayb geli lahaayeen tartankii orodka ee ka dhaca magaalada muqdisho waa sida hadalka u dhigay waxa uu sheegay in hadalkan looga baahan yahay in xasilooni siyaasadeed islamarkaana siyaasiyiinta looga doonayo inay ogaadaan amniga dalka ayna ka shaqeeyaan xasiloonida dalka waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray in siyaasiyiinta oo ka shaqeyn doona sidii loo heli lahaa xasilooni siyaasadeed amniga dalkana ay uga qayb qaadan lahaayeen
waxaa hogaanti ah wasiir aniga adiga waxaan joognay jimcihii maaratoonka oon ka qayb qaadanay haddii siyaasiyiinta ay maalintaas orod ka qayb qaadan lahaayeen stresskana waa ka degi lahaa sabtigii wixii baarlamaanka ka dhacayna kama dhaceen mar wasiir waddanka wuxuu u baahan yahay xasilooni siyaasadeed xasilooni siyaasadeedna waxa lagu heli karo waxaa waaye siyaasiyiinta inay fahmaan amnigu inuu yahay kaalinta koowaad amnigu uusan siyaasad gelin amnigana ay kaalin ku leeyihiin kaalintooda inay ka qaataana wax waajib tahay annagana waxaa naga go'an ciidanka geesiyaashan aan garab istaagno siyaasiyiintana aan kala shaqayno sidii loo heli lahaa xasilooni siyaasadeed waddankan waxaan hubaa magaaladan haddii xasilooni siyaasadeed ay hesho inay wax walbaba loo hagaagayaan waxaa hubaan
maamulka degmada jariiban ee gobolka mudug ayaa kulaman la qaatay hay-adaha samafalka ee halkaasi ka howlgala cabdirashiid cali maxamed ayaa faahfaahinaya gudoomiyaha degmada jariiban ee gobolka mudug maxamuud maxamed maxamuud muufe ayaa kulan waxa uu la qaatay hay-adaha iyo sidoo kale wasaaradaha puntland ee ku sugan degmada jariiban ee gobolka mudug ujeedada kulankaas ayaa ahayd sida la isaga kaashan lahaa sar u qaadida mashaariicda horumarineed ee ka socota degmada jariiban ee gobolka mudug kulanka intuu socda ayaa si aada waxaa loo lafaguray howlaha wasaaradaha iyo sidoo kale hay-adaha ay ka hayaan degmada jariiban iyo sidoo kale deegaanada hoos yimaada isagoona guddoomiyuhu ku booriyay hay-adaha shaqada wanaagsan ay ka hayaan degmada kulanka kadib guddoomiye muufo oo la hadlay wariyaha radio cadaadoh ee degmada jariiban cabdikhayr maxamed jaamac ayaa si faahfaahsan kaga hadla waxyaabihii ay ka wada hadleen isaga iyo sidoo kale mas-uuliyiinta uu kalanka la qaatay gudoomiye muufe waxa hoosa ka xariiqay in isku afkarteen waxyaaba ay kulanka kaga wada hadleen isagoo sheegay in hay-adaha mar walba diyaar u yihiin wax u qabashada shacabka ku dhaqan degmada jariiban iyo deegaanada hoostaga waxaan isugu yeeray wasaaradaha dowladda jooga wasaaradaha dowladda ee degmada jariiban jooga hay-adaha madaxa bannaan sida shirkadaha iyo injo-ooyada wixii jooga intaasoona u talagalay iswaafajinta shaqaalaha dowladda iyo mas-uuliyadda in la ysbarto dabeetana la wada shaqeeyo tiim isku xiran oo wada shaqeeyana la noqdo horumarka degmada iyo kicinteedana meel looga soo wada jeesto barnaamijkaan isugu yeerray saas bay ahayd dhammaantood waxaan aada ugu mahad celinayaa in waa naga soo qayb galeen wicitaankayadii wixii aan u baahnaynna waxay wada jir inaan wada shaqayno waana aqbaleen waxa kaloo aan soo u sheegnay oo aan weydiinay kicinta degmada contribution inay naga qaata nagala qaataan sidaa haddii alla kuurana cid walba waxay awoodo beledweli hadda waa bilaabatay maantay bilaabatay shaqaalaha horumarinta inaanu dakhli horumarineed bulsho inaa iyaguna ay nagu caawiyaan qof waliba wixii ka go'i kara taasoo aanu rabna inaanu degmada hore ugu marino sida ama waxyaalaha u baahan wax ka qaadka qashinka wadada wixii loo baahdo shidaalada iyo martida iyo wixii aanu istinraahno waa rabda meeshay ku habboon yihiin si kastaba tan iyo markii maamulka cusub loo magacaabay degmada jariiban ee gobolka mudug ayaa degmadaasi waxaa ka dhacaya kulamo isdabajooga kuwaasoo looga arrinsanayay sidii sare loogu qaadi lahaa mashaariicda iyo kaabayaasha dhaqaale ee ka socda degmada jariiban ee gobolka mudug waxaana ugu dambeeyey kulan ay yeesheen maamulka degmada iyo sidoo kale waxgaradka kaasoo ujeedadiisu ahayd sidii sare loogu qaadi lahaa bilicda degmada jariiban ee gobolka mudug aad iyo aad u mahadsan cabdirashiid xiise dagaal ayaa ka taagan deegaanka tugaraq iyo deegaano kale ku hoos dhow wararka ugu dambeeya naga soo gaaraya deegaanada gobolka sool ay ku dagaalameen xalay ciidamada puntland iyo somalilan ayaa waxa ay sheegayeen in halkaasi weli waxay ka taagan tahay xiise dagaal waxayna ciidamada labada dhinac ay joogaan meelo isku dhow ciidamada maamulada puntland somalilan ayaa weli waxa ay ku sugan yihiin deegaanka tukaraq iyo sidoo kale deegaano hoos yimaada waxayna sidoo kale dadka deegaanka ay xaqiijiyeen inay labada dhinac ay wataan boqolaal ka mid a gaadiidka dagaalka taas oo dadka cabsi weyn ku abuurtay deegaanka tukaraq iyo sidoo kale deegaanka godqaboowe ayaa dadka ku nool waxa ay bilaabeen inay halkaasi ka barakacaan maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxaa xoogeystay xiisada dagaal ee labada maamulo ee puntland iyo somalilan halkaa dhegaystayaal warkaas kala socotiin waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibacshan magahartees oo goordhow waxaad maqli doontiin akhbaaraadka caalamka balse
xiliyada wararka aad ka dhegaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waxaa qabtirka wararka geyigeenna cadaado redio
markan akhbaaraadka caalamka dowladda bakistan ayaa sheegtay inay heshay xog sirdoon oo lagu kalsoon yahay karo oo sheegaysa in hindiya ay qorsheynayso in ay weerar militari ku soo qaado toddobaadkan balse hindiya ay arrintaasi waxba kama jiraan ay ku tilmaantay waxayna sheegtay inay bakistan ay qabto cabsi dagaale xaddhaaf ah wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi bakistan ayaa sheegay inuu jawaab culus ay ka heli doonto hindiya haddiise joojin daandaasiga ay waddo iyadoo uusan weliba aysan wanaagsaneen calaqaadka labada dal hadalkaasi oo sii xumaanaya kadib markii ay maleeshiyaad saldhig ay tahay bakistan ay dishay toddobaadkii tegay ciidamada hindiya ee ku sugnaa qeybo ka mid a hindiya qeybo ay ka maamusho gobolka kashmiir intaas ayaanu kusoo gabagabanaynaa dhegaystayaal warkii subaxnimo aad kala socoteen raadiyaha cadaado anigoo maad ayaa inla socodsiinaya cabdirashiid cali maxamed ayaa soo saaray sharmaake ayaa farsameynaya warka tan iyo intaa warka mid ka xigo ku kulmi doono nabadgelyo
redio cadada waxaa ka dhagaysan kartaa warka fmka sideetan iyo sideed dhinac shan megahertz waxaadna ka heli kartaa warar la hubo abdiraami joog